degeystayaal kusoo dhawaada warkaa subaxnimeer haddii haysanay qodobada aad ku maqli doontaan saake wararkan waxaa ka mid ah maamulka hirshabeelle oo dhallinyarada kula dardaarmay in aaladaha baraha bulshada dhanka wanaagsan laga isticmaalo wasaaradda beeraha hirshabeelle oo sheegtay in la hirgelin doono xarun lagu keediyo abuurka tababar lagu horumarinayo xirfadda macalimiinta qaranka oo si habsame leh uga socda degmada balcad ee gobolkan hirshabeellada dhexe gaadiid dabdamis ah oo lagu wareejiyay maamulka degmada caabudwaaq bukaano uu soo ritay cudurka gowracatada bukaano uu soo ritay cudurka gowracatada oo lagu dabiibayo magaalada muqdisho akhbaraadka dibadda waxaa ka mid ah carruur nafaqadaro ugu geeriyootay khaza
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa tobanka bisha sideedaad ee agoosto sanadka labada kun shan iyo labaatanka magaceygu waa abdixsiis xasan mucaliin maamulka hirshabeelle ayaa dhallinyarada kula dardaarmay in aaladaha baraha bulshada dhanka wanaagsan laga isticmaalo nuur maxamed cabdi ayaa qodobkaasi la diyaaraa saakay baraha bulshada sida facebook instagram tigtok iyo snabjat ayaa noqday qeyb ka mid ah nolosha dhallinyarada waxay u sahlaan inay la xiriiraan asxaabtooda helaan xog cusub iyo inay muujiyaan dareenkooda hase ahaatee waxay u isticmaalaan si xaddhaaf ah wuxuuna sababaa xaddhaafka baraha bulshada dhibaatooyin kala duwan oo saameeya caafimaadka maskaxda waxbarashada iyo xiriirka bulshada dhallinyarada ayaa saacado badan ku lumiya baraha bulshada taasoo keenta in waqti yar loo helo waxbarashada qoyska waxay sidoo kale saameyn ay ku yeelataa mustaqbalkooda wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed caynte ayaa dhallinyarada kula dardaarmay in ay yeereeyaan isticmaalka xaddhaafka ah ee baraha bulshada mar walba marka kasii dambayso teknolojiyada waa sii waa sii maxaa la yirahda horumaraysay horumarkaasay samaynaysana mar walba waa waa silaax duu xadeyn waxay dhahan waayo waa seef laba af le waayo qofka hadduu maxaa la yirahda dhanka wanaagga u isticmaalana wanaaggii iyo fariimihii wanaaggii iyo maxaa la yirahda wanaaggii uu ku gudbinaya hadduu si xun u isticmaalana maxaa la yirahda iyadana waxaa laga yaabaa inay bulsho bulshay maxaa la yirahda isku dirto ama caqabad keento ama laga yaaba inay khilaafaad iyo wax badan ay abuurto dhalinyarada soomaaliyeed iyo kuwa hirshabeelle isticmaala teknolojiyada waxaan ayagu laftirkooda ku baraarujinaa ama mar walba dhaha isticmaalka teknolojiyada waa wax aad u wanaagsane ama baraha bulshada dad waxaad arkaysaa oo social maxaa la yirahda influencers ah oo boqolaal kun oo qof ay ku xiran yihin haddaysan malaayiin ahaynba dadkaas iyaga ah marka haddaanan fariinta si rasmi ah oo bulshada maxaa la yirahda wax tarow le aysan u gudbinin waxaad dareemaysaa in maxaa la yirahda aysan fahmin ujeedkii guud ee teknolojiyada maxaa la yirahda laga lahaa marka mar walba waxaan jeclahay in dhalinyaradu aan dhaho isticmaalka teknolojiyada iyo baraha bulshada iyo aaladaha maxaa layirahdaa aada loo isticmaalay social mediahaba qofku maxaa layirahdaa asagoo wax wanaagsan ku gudbinayo bulshadiisa waxa ugu qabanayo ganacsiyadiisa kusoo bandhiganayo ugu heelinayo maxaa layirahdaa cadaaladda kaga dhiidhinayo dulmiga iyo waxaas maxaa layirahdaa bulshada uu hormuud uga noqon karaa marka mar walba ayadana inaan waxaan baraarujinaa inay noqoto meel ay dadku waxa wanaagsan ku sheegaan waxa wanaagsanna maxaa la yirahdaa ay barahooda bulshada u isticmaalaan marka baraarujinada noocaasa insha allah tacaala in aada loogu celceliyo oo idaacadaha iyo dadka kale maxaa la yirahdaa bulshada soomaaliyeed ayaga laftirkooda dowladda u ah in ay taa ugu celceliyaan maxaa la yirahdaa ayadana waa rajaynayna anaguna doorkaas inaan ka qayb galnana ayadana aadan u rajaynayna oo maxaa la yirahdaa inta tabarta inaana waa suubina baraha bulshada waa aalad faa'iido leh waa haddii si wanaagsan oo aan xaddhaaf ahayn loo isticmaalo mahadsanid wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sheegtay in la hirgelin doono xarun lagu keediyo abuurka xalimo cali ibraahin ayaa qodobkaasi soo jeedinaysa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ee waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim dakhaar ayaa ku dhawaaqay qorshe muhiim ah oo lagu horumarinayo waxsoo saarka beeraha gobolka wasiirka ayaa sheegay in tallaabadani ugu horeysay ee ay fulin doonaan dhammaan tahay in magaalada jowhar laga hirgeliyo xarun weyn oo casri ah oo lagu kaadiyo abuurka dalagyada kala duwan xaruntani ayaa lagu wadaa inay noqoto mid lagu ururiyo lana ilaaliyo noocyada kala duwan ee abuurka si loo hubiyo in beeraleyda hirshabeelle ay heleen abuur tayo leh sare leh iyo xilli kasta oo beeris ah waxayna yareyn doontaa ku-tiirsanaanta abuur dibadda laga keeno waxayna kor u qaadi doontaa isku filnaanshaha deegaanka ee dhaca waxsoo saarka cuntada mudane dakhar ayaa xusay in xarunta cusub ay qayb ka tahay dadaalada wasaaradda beeraha ee lagu horumarinayo kaabayaasha waxsoo saarka lana shaqaynayo in ay ka faa'iidaystaan gobolada kala duwan ee hirshabeelle runtii tallaabada koowaad oo aan qaban rabna haddu waxay tahay in shanta meel weyn oo lagu kaydiyo abuurka si qof kastaoo beeraleya abuurka noocyadiisa kala duwan oo ugu helo inaan magaaladan jowar ka hirgelinno inta dalagyada aan kuu sheegay iyo kuwa kale sida moxoga looska iyo wixii lamidaba hadday noqon lahayd cambaha hadday noqon lahayd babayga hadday noqon lahayd mooska abuur guud oo inta la tacbo ah kayd loo helo oo aan beeralayda ay ka helaan abuurkaas ayaan dhowaan ka fulinaynaa degmadan jowhar kaydkaas marka la helo marka waxaa fududaana in la helo abuur taya leh oo ay beeralaydu dalagii si ay u horumariyaan runtii beeralayda yararka inta badan waa garab istaagnaa maxaa yeele mar haddii aan cagafyo dhiibno beerihii loo falo abuur la siiyo kanaalkii loo qodo farihii loo qodo baratooyin loo sameeyo wax ka dhiman waxaan u malaynayaa inay iska tahay wax yar marka sidaas ayaan ku kaalmaynaa oon ku garab istaagnaa runtii laba nooc ayaa jiro beeralayda bariiska tacabto kambaniga danwadaag wuxuu siiyaa maalgelin oo dayna oo abuuruu siiyaa wuxuu ka caawiyaa sidii beerta loo fali lahaa dib ayayna isaga soo celiyaan sidoo kale bangiyada gaarka loo leeyahay ayaguna waxay siiyaan kaalmo oo dayna mid gaar ah oo annaga aan dhiibno male marka laga reebo inaan annagu aan beeralayda kanaalada u qodno farihii u qodno beerihii loo falo qaarkood cagafya la siiyo matooro la siiyo intaas ayaan ku kaalmayna runtii horta shacabka hirshabeelle qof aan beeraleyn ahayn waxaan dhihi karaa maba jiraba qaabka aan ku dhibno ama waa iskaashato ama tuuladii ayaa la tegayaa dadkii iskaashata ee tuuladaas ayaa la diiwaangeliyaa lana siiyaa marka qof hirshabeelle ku nool oo tuulo degan oo aan beer tacba maba jiraba mashruucan cusub wuxuu sidoo kale ka jawaabi doonaa baahiyaha degdega ah ee beeraleyda marka ay dhacaan xaaladaha adag sida abaaraha ama fatahaadaha maadaama kaydka abuurka uu siin doono fursad degdeg ah oo dib loogu bilaabi karo wax soo saar cusub
tababar lagu horumarinayo xirfadda macalimiinta qaranka ayaa si habsamele waxa uga socdaa degmada balcad ee gobolkan shabeellada dhexe cabdifataax axmed macluul ayaa faahfaahinaya tababarkan oo socon doona muddo laba bilood ah ayaa waxaa degmada balcad kaga qaybgalaya mucalimiinta ka howlgala dugsiyada waxbarasho ee hoostaga wasaaradda waxbarashada soomaaliya iyo tan hirshabeelle abuukar xasan abuukar wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hirshabeelle oo wareysi gaar ah siiyey radio isnay ayaa inoo sheegay in tababarka mucalimiinta uu salka ku hayo kor u qaadidda tayada baranimo ee mucallimka heer wanaagsanna uu tababarka u marayo
ujeedada tababar mar kastaba waxawaaye looga gol leeyahay waxa waaye in lagu kordhiyo eh, dadka la tababarayo aqoon lagu kordhiyo Eh, hadda hadda usoo noqono tababarkan hadda eh, loo sameynayo macalimiinta waa in lagu kordhiyo eh, aqoon ay ayagu ku gudbiyaan hadhow ardayda u siiyaan aqoonta ku jirta ayaga macalimiinta siay u gudbi lahaayeen oo ah qaabka durqu tadriis ama qaabka baridda ah ama afka qalaad English lagu yiraahdo way of teaching iyo macalinka maadada uu dhigayo lagu tababaro labadaba in macnaha laga dhiso ee lagu hubeeyo macalinka ee inuu yahay qof diyaarsan oo ubadka wax bari karo tababarka ujeedadiisaas waa ee tababarka hadda socdo ee runtii waa tababar ee wasaaradda waxbarashada heer federaal ay soo diyaarisay wuxuuna ka socdaa dhammaan xarumaha maamul goboleedyada ee runtiina waa waxaan dhihi karnaa waa waa mid guud oo ardaydu eh, eh, macalimiinta loogu talagalay inay ku bartaan aqoonta hadda aan sheegayni oo ah siday arday wax u bari lahaayeen ee cilmiga ay lahaayeen siday u gudbi lahaayeen iyo waxyaabo badan oo macalinka u noqonayso inuu oo macnaha uga faa'iidaysto tababarka marka tababarka waa tababar macnaha waddanka dhan ka dhacaya waaye hirshabelle ugaar maaha eh, maamul goboleedkana ugaar maaha dhammaan dowladda federaalka wasaaraddeeda waxbarashada diyaarisay iyagana tababarayo Eh, tababarka waxaa loogu talagalay inuu socdo muddo iskuulka uu xiran yahay oo sare dugsiyeedka eh, uu ka bilaaban doono maadaama macalimiintu ay yihiin macalimiin laga rabo inay ardayda sanad dugsiyeedka cusub ee furmi doono eh, inay la kowsadaan marka ah, taqriiban laba bilood inuu socdo rajeynina insha allah taala loogu talagalay sana dugsiyeed kasta sidaani oo kale waxaa tababar aqoon-kaab ah loo sameeyaa macalimiinta u diiwaangeshan wasaaradda waxbarashada hirshabeelle iyo tan qaranka gaadiid dabdamisa ayaa lagu wareejiyey maamulka degmada caabutuwaaq nuur maxamed cabdi ayaa mar kale qodobkaasi inoo soo jeedinaya ururka isxilqaan ayaa maamulka magaalada caabudwaaq ku wareejiyey baabuur dabdamis ah iyo gaari booyad ah oo lagu xoojinayo adeegyada dabdamiska iyo gurmadka degdega ah munaasabada wareejinta ayaa waxaa kasoo qayb galay ugaas maxamed ugaas axmed wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka galmudug maamulka degmada caabudwaaq ururka isxilqaan odayaasha dhaqanka ururka haweenka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha degmada caabudwaaq mudane muxudiin aadan weli ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabadda maanta waa maalin farxad leh oo bulshada caabudwaaq guud ahaan aan isugu tahaniyadeynayno waxqabadkan weyn ay soo bandhigayaan walaalaheen ururka isxilqaan ee shaqo muddo dheer ay soo wadeen oo yacni ay ka mira gaareen weliba kala horraysay intaan la socdo markii xilli sannado ka hor ah uu dabku ka kacay meel gaasi stationa dad badanna ay ku dhinteen waxay u istaageen inay deegaanka qarash ka aruuriyaan dadkii waxyeelladu gaartay inay wax u celiyaan sidaas si lamidana inay u istaagaan inay debdemis gadaan lacagii ay soo aruuriyeen ay dabdemisyaashaan maanta ee hortanada kusoo bandhigayaan ay kusoo gadeen waa u mahad celinaynaa gudoomiyaha ururka isxilqaan iyo gudoomiye ku-xigeenka ururka ayaa ka warbixiyey howlaha ururka ay u hayaan bulshada magaalada caabudwaaq ururka isxilqaan waa urur u taagan horumarinta bulshada reer caabudwaaq wixii karaankooda oo ay qaban karaan inay bulshada ka caawiyaan waxqabadkan aan maanta u taagannahay waxaa ka horreeyey waxqabadyo tiro badan oo bulshada reer caabudwaaq aan u qabannay hawshan debdebiska oo hadda taagan waxaan ka soo marnay xaalad aad u adag jugdi badan baan gelinnay waxaana nagu dhaliyey masiibadii dabkii ka dhacay caabudwaaq ee aan u bixinnay walaalow idebi qof gubanaya oo marihiisu holcahayaan oo qofka u dhowaan karaa uusan jirin oo walaala guddami asagoo la dhintay oo korkiisii bararay qisadaas xanuunkeeda waxay nagu dhalisay qadartu waa meesheeda oo dadku waa dhimanayaan laakiin inaan dayac loo dhiman
annagu haddaan isu tashanno oo aan wax walba aanan cid dhabarkeeda ka fiirin annagu aan tashanno magaaladayadu inay intagrog ahaan lahayd laamiyaal ay lahaan lahayd waxaad moodaa marka inaanaan u hagarbaxsanayn deegaankayaga inaan waxu qabanno aan isku dayno in anagu isku tashano gawaaridan dabdamiska ah ee ay ururka isxilqaan ku wareejiyeen maamulka degmada caabudwaaq ayaa ah adeeg ay u baahnaayeen bulshada ku dhaqan magaalada caabudwaaq bukaano uu soo ritay cudurka gowracatada ayaa waxaa lagu dabiibayaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waata wariyaheena xaliim cali ibraahiim wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa soo saartay digniin culus oo ku saabsan kororka kiiska cudurka safmarkaha ee lagu yaqaano gowracatada digniintani ayaa timid kadib markii tiro bukaano ah oo laga helay cudurkani la dhigay laguna dabiibayo isbitaalka demertino ee magaalada muqdisho wasaaradda ayaa sheegtay in cudurkani oo ah mid si fudud ku faafa bulshada dhexdeeda uu khatar ku yahay caafimaadka dadka gaar ahaan kuwa nugul sida caruurta haweenka uurka leh iyo dadka qaba xanuunada daba dheeraada agaasimaha guud ee isbitaalka dimirtiino cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaludiin ayaa ka warmay tirada caruurta ee u suuritay cudurkani gowracatada asigoo sidoo kale xuseyn kooxo caafimaad oo gaar ah loo diray goobaha laga helay kiisaska si loo baaro loona xakameeyo faafitaanka cudurkan waxaana lagu wargeliyey dhammaan xarumaha caafimaadka dalka inay ka foojignaadaan gowracatadu waxa ay ka mid tahay xanuunada ay aada inoogugu yareyd in si safmar ah cudurdilaacu ugu imaado sanadkii hore juulaay labada kun labaatan iyo afar ayay ahayd markii ugu horreysay oo isbitaalkeennu uu qaabilo xaaladaha xanuunka gowracatada ee lagu xaqiijiyey shaybaarka ee ay inoo imaadaan bukaano qabo waxa aan noqonnay isbitaalka qaran ee ka jawaaba cudurdilaaca maareynta xanuunkaas la falgala daaweeye bukaanada una diyaariya goobo nafbadbaadineed oo marka xanuunka iyo cudurdilaaca uu yimaado lagu maareeyo xaaladahaas sanadkii labada kun labaatan iyo afar oo dhan waxaa inoo timid afartan iyo sagaal caruur oo keliya balse sanadkan labada kun labaatan iyo shan gaar ahaan saddexdii bilo ugu dambeysay waxaa inoo timid afar boqol sagaashan iyo toddobo waxa ay ka imaadeen bukaanada gowractadu qaba degmooyin fara badan oo ka mid a soomaaliya waxaan diiwaan gelinay ilaa afartan degmo oo dalka oo dhan ah taasoo macnaheedu uu yahay cudurdilaacan inuu saameeyey waddanka oo dhan waxaa ugu badan gobollada ay bukaanada inooga imaadaan shabeellada dhexe maamulka hirshabeelle laisku dhaho waxay kaloo inoogaga imaadaan galmudug koonfur galbeed waxaase sidoo kale ay saddexdii bilooda ugu dambeysay bukaanadu aada uga imaanayeen degmooyinka gobolka banaadir oo ay ugu badan tahay kaaraan ku xigto yaaqshiid kuna xigto degmada daynile in ay ku soo daahaan goobaha gaarka loo leeyahay fahamka xanuunkan laga qabo oo aada u yar oo ay dadku inta badan aadaan goobaha cunaha iyo afka iyo sanka iyagoo u qaadanaya inuu canuga qabo qun ama wax la mid ah daahitaankaas iyo tallaal la-aanta oo laysku daray waxa ay keentaa inuu ka dhumo ilmaha wakhti dahabi ah oo lagula tacaali lahaa waxaa sidoo kale culays weyn uu ka jiraa oo gabaabsi ah dawada loogu talagalay in lagula tacaalo xanuunka difeeriyada dawadaas oo waddanka dhan ku yar dunida dhanna maadaama xanuunkan sheeko uu ka yahay ku yar oo ay warshadihu soo saarin iyadoona haddana waxa ay ka mid tahay culaabaha waaweyn ee isbitaalka u qaadayo maadaama xanuunkan uu yahay xanuun deg deg loogu dhinto neefqabatin keeno wuxuu u baahan yahay lafalgal badbaadin nafeed oo u baahan khibrad iyo aqoon i c u oo sophisticated ah iyadana waxay ka mid tahay culaabyada kordhin kara dhimashada maxaa keenay cudurdilaacan waxaa keenay in dowladda soomaaliya dadaalkii weyn ay ku bixisay dib u xoreynta dalka lagu ogaaday caruur fara badan oo aanan waxba talaal qaadanin waxaan rabaa inaa aada u xuso wasaaradda caafimaadka sida joogtada ah oo ay u garab taagan tahay isbitaalka ugala shaqayso helista daawada iyo inay u aruuriso tallaabadani waxay qayb ka tahay dadaalada dowladda ee lagu xakameynayo cudurada safmarka ah iyadoo wasaaraddu ay ka codsatay shacabka inay si dhow ula shaqeeyaan hay-adaha caafimaadka si loo ilaaliyo badqabka bulshada markaan dhegaystaal kusoo dhawaada xubinta sarafka
halkan kusoo dhawaada xubintaas reefka iyo suuqyada aan ku bilownay maciishada hafka bariiska xamsaha ayaa la kala siisanaya sideed iyo labaatan dolar bariiska safaariga ayaa la kala siisanaya lix iyo toban dolar hafka burka ayaa la kala siisanaya shan iyo toban dolar hafka sokorta ayaa la kala siisanaya sagaal iyo toban dolar kartoonka baastada ayaa la kala siisanaya toban dolar koombada galeyda ayaa la kala siisanaya afar iyo toban kun koombada digirta ayaa la kala siisanaya shan iyo labaatan kun koombada misigada ayaa la kala siisanaya laba iyo toban kun koombada looska ayaa la kala siisanaya shan iyo toban kun halka kiilada baris cadaha la kala siisanayo shan iyo toban kun haatanna sarifka sarifka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jowhar ayaa halka dolar bixinta la kala siisanaya kow iyo soddon halka qabashada la kala siisanayo soddon kun xubintii sarifka iyo suuqyada waa nagaynta markaana xubinta cayaaraha iyo xaliim cali ibraahiim waa mahadsan tahay dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha waxaan ku eegi doonaa haryeyga ingiriiska joy coola ayaa ku tilmaamay saxiixa liverpool ee faloniin wertis inuu yahay farii weyn oo kooxda ka timid isaga oo ku sifeeyey xidiga bayer ferguson midka ugu qiimaha badan ee suuqa kala iibsiga xagaaga ee premier leaga liverpool ayaa noqotay kooxda qarashka ugu badan ku bixisa suuqa iyadoo bixisay ku dhawaad afar boqol oo milyan inkastoo kooxaha kale sida arsenal iyo manchester united ay sidoo kale maalgelin ballaaran ku sameeyeen ciyaartooy cusub cool ayaa aaminsan inuu saxiixa wirtis oo lagula soo wareegay rikoor taariikhi ah oo gaaray milyan uu yahay saxiixa ugu weyn ee suuqa liverpool waxay jirtay fariin cad ayuu sheegay t n t sportis wirtis wuxuu leeyahay awood ku dejiyo ciyaarta markasta oo kubadda taabto waa mid cajiib ah aniga ahaan saxiixa xagaagan goorme ay liverpool sameysay saxiixa sidan oo kale ah waa ciyaaryahan da-yar oo aada u fiican waxayna ku bixiyeen lacag ka badan boqol milyan si uu ay u helaan anigana waxay la tahay inay yihiin kuwa ugu cadcad hanashada horyaalka tobanka sano ee soo socota awen ayaa isna taageera fikradda kool isagoo sheegay florina wirtis waa mid gaar ah taasina waa sababta ay ula seexdeen xidig reer jarman ayaa xirciyaareedkii hore bundesliga ku dhamaystay isagoo haysta tiro laba lambar oo goolal iyo caawinaad ah xubinta cayaaraha warka subaxnimo waanaga inta halka warkaasaad kala socotaan waraaqdii haysnaay jowhar ashabel dadaxa soomaaliya markaana wararka dibadda ilaa iyo koo iyo toban dhimasho dheeraad ah oo ka dhalatay nafaqadaro ayaa laga soo sheegay khaza sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka iyo xamaas maamusho tan ayaa tirada guud ee dhimashada ee la xiriira nafaqadarada ka dhigaysa laba boqol laba iyo toban ay ku jiraan sagaashan iyo sideed caruur ah ugu yaraan soddon iyo sideed qof ayaa sidoo kale ku dhintay halka afar boqol kow iyo sagaashan kale ay ku dhaawacmeen kadib markii militariga israa'iil ay halkaasi howlgalo ka fuliyeen tirada dhimashada ayaa sii kordhaysa iyadoo ay jiraan warar sheegaya in wakhtiga kama dambeysta ah ee dadka lagu daadgureynayo khaza uu yahay toddobada oktoobar labada kun shan iyo labaatanka kadib ku dhawaaqistii qorshaha aan lus ku raacsanayn ee israa'iil ay kula wareegayso marinkaasi wixii kusoo kordho wararkaani la xiriira tiradaa sii kordhaysa ee nafaqadarada ugu geeriyoonaysa khaza wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan guud ahaana warkii saakay oo axad ahaana waa naga intaa dhegaystayaal